aniga waan hadlayaa waxaana igu xigi mudane maxamed daahiye xildhibaanka dhadhaab sababahan uu hadlayno waxaa weeye hadda dowladdii kenya halkan anakaa ka joognaa labadeenna waxaan haynaa oo dhulkan annagana laga soo doortay ku nool lix boqol oo kun oo qaxooti oo soomaaliya waa xarada dhagaxley ifo muxuu ahaa xagardheere kambicoos laba iyo labaatan sana dadkii walaalaheena soomaalida soo barakacay dadkii hayaanahay marka codkoodaan ku hadlaynaa codkood cod soomaalina waa ku hadlaynaa marka horey waxaan aad iyo aad ugu soo dhoweeynaa weliboo dhoways qalbiga ka soo go-ay madaxweyne ku-xigeenka jubbaland his excellency cabdulaahi sheekh ismaaciil intaa ka hore waxaan xusayaa former prime ministers ay ka mid yihiin honorable his excellency cumar cabdirashiid cali sharmaake his excellency honorable professor cali geedi deputy prime minister his excellency cabdi wahaab madaxweynaha muxuu ahaa khaatuma jaraalayaal odayaal kale oo aad iyo aad qaayaw leh xildhibaanaha jooga soomaali former ministers sida muxuu ahaa professor gande iyo dad kaloo fara badan waxaan leenahay horta waxaan ugu hambalyaynayaa sababtan number one jubbaland waxay qayb ka tahay soomaaliya waxayna suubisay dadkiiba rabitaankooda intay isku imaadeen dowlad goboleed dhisteen dowlad goboleedkaas haddana waxaan ugu hambalyaynaynaa waxay dhaheen annaga waxaan ka mid nahay soomaaliya waa hambalyo aad iyo aad u weyn waxay kale ay qirteen in ay dowladda soomaaliya hadda dhisan ay ka dambeeyaan ay dowladooda tahay waxay kale aad iyo aad ay u sheegeen inay nabadgelyada ilaalinayaan ayna ilaaliyeen midda saddexaad waxay rabaan inay ka tirtiraan al-shabaab jubbaland oo al-shabaab oo ah cadowga soomaalida cadowga adduunka cadowga kenya marka annaga haddaan nahay kenya waxaanan leenahay jubbaland aad iyo aad baan gacan u siinaynaa sababahan kenya danteeda waxaa way soomaali oo degan oo nabad ku nool danteeda waxaa way dadkay jiiraan la yihiin oo walaalahooda ah oo laxmi ah oo daacad ah oo laba iyo labaatan sano iyo ka badan dhibaato ku jiray inay nabad ku noolaadaan oo waddankooda iyakoo nabad ah ku noqdaan ay hantidooda hanti ay macaan waa midaan hooy laga arorin ay ku barbaaraan ay ku basharshaan waxaa nala foolxumo ah dad sharaflah sharaf leh oo soomaali ah oo dowladnimada kenya ka hor qaatay inay si silac ku noolaadaan waxaa sharafteenna ah iyakoo taagan oo dowladooda sharafta leh oo sharaftii hore ay soomaaliya lahayn jirtay intay soo celiyaan ay dhulkooda carruurtooda hooyadooda hooyooyinka gabdhahooda odayaashooda barbar iyo baraabar iyo sore ay bashbash iyo ku noolaadaan sidaas way dantaan doonayna annaga jubbaland marka markaan ku soo laabto waxaan rabnaa dowladaha la dhidhisaayo oo yar oo dowlad goboleedka faa'iidooyinkay leeyihiin baan ii sheegaya laba iyo labaatan sana meelaha kale kama dhisnaan dowlad dowladnimadii way luntay maadaama dowladnimadii ay luntay dowladnimaan ma aha madaxweyne keli la magacaabo ma aha wasiiro la magacaabo laakiin waa inay sharciga la soo celiyo oo dadka sharciga lagu maamulo ay dadkii helaan adeegyaasha ka midka ah cilmiga caafimaadka iyo arrimo fara badan maanta hay-adaha samafalka ah ma tegi karaan meelo qaarkood dadka gargaar ma siin karaan marka jubbaland waxay ka qabanaysaa dowladdii sare mise dowladda dhaxay arrimahaas oo wakhti badan aan la waagin marka ani waxaan u arkayaa dowladda dhexe waa inay u hambalayso dowladaha yar oo muxuu ahaa gobollaha dhismaayan ma aha inay ka hor imaato maxaa yeelay iyadaa danteeda u ah marka waxaanu leenahay shakiga mar walba la iska qabo mise danniga dhib buu keenaa diintana way sheegtay qur-aankana waa lagu sheegay ina dannu bacda aldanni imu markaa lama doonaayo mar walba inay shaki la iskaga qaado weliba waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa madaxweynihii hore sheekh shariif sababahan markuu uu hayay shukaanta ama madaxnimada soomaalida waa markii koowaad salaadiinta soomaali afarta dacalood adduunka intay iskaga imaadeen ay ku shiraan xamar waa hambalyo aad iyo aad u weyn waa guul aad iyo aad u weyn bay ahayd waa markii ugu horraysay xamar lagu qabto doorasho iyadana waa guul weyn marka waxaan doonaynaa dadka hadda maanta madaxda soomaaliya haya inay ka shidaal qaataan sidaas oo ay hor waddanka u wadaan ay dib oogu soo celin dad kala shakiyo oo maaragta qabyaalad sidaas oo kale ku kala socono waxaan doonaynaa annaka soomaaliya oo nabada waxaan ku soo noqonayaa waad ogsoontihiin hadda marxaladaha la maraayo soomaalidu waxay ku nooleed xawaaladaha hadda xawaaladihii baa loo soo dhigtay waa la jaraya waad la socotiin waxaa ka socda nin australia joogo hooyadiis oo cadaado joogta wuxuu rabaa inuu lacag u diro hooyadaas waddanka kamay tegin way dhibaataysan tahay haddii laga jaro dhib iyo uquba soo maaha war waxaan doonaynaa dowladda soomaaliya inay arrintaa ka dagaasho ma aha inay jubbaland mashquul ku noqoto waxaan doonaynaa afarta dacalo adduunka dhallinyaradii soomaalida way shaqaysan waasay shaqola'aan bay noqotay daroogay ka shaqeeyaan jeelkay ku jiraan waxaan doonaynaa dowladda soomaaliya inay dadkaa u dagaasho ee u gogol xaarto si dhallinyarada ay ku soo noqdaan waddanka ay ka shaqaystaan waxaan doonayaa dadka soomaalida dhulkayga ku nool faafi ama dhadhaab in intiyo kale loo gogolxaaro dhulkooda lagu celiyo iyadana waa guul sare waxaan doonayna oo ugu dambaystii markii afarta sare ay dhammaasto nin kasta oo muwaadin soomaali ah inuu sidii kenya ay doorasho ku dhacdo isagana uu doorto ma aha inay odayaal wax doortaan arrimahaasoo fara badan baan dowladda ka sugayna anag dadkan dugaag ma aha waxay doonayaan dhulkooda waxay doonayaan nolol raja ku nool ma noqon karaan waayo walla oo billah kulligeenna waan garanayna maanta waan kala tegayna nin jecel inuu qaxooti ku noolaado uu meesha iska joogo ma laha soomaalidu kulligooda waa muwaadin way jecel yihiin waddankooda laakiin wakhtigii baa la siinin marka waxaan rabaa inaan kenya ku soo dhogto kenya waa hooygii soomaalidu shaki kuma jiro taas laakiin waa la xaxaagtaa mar mar waan yaab dhaca war maxaa dhacay laakiin waxaan dhahnaa hooyada iyo aabbaha ilmaha iyakaa dhalaan laakiin hooyada iyada naaska nuujisaa ilmahana marmar naasku qanina anaga qaylada nuga dhacayso iyo waxaana laga sheegaya weliba dad qaar sare waxaan leenahay waa dad hooyadooda naaska ka qaninay kax un baan dhahaynaa ma ogiya ma dharbaaxayn maxaa ilmaha aqoon darri baa u geysay inay hooyadooda naaska ka nugaan inay ka qaninaan aanana la nuugaay waa dhabti marka soomaalida halkan ku noolna ama dhibaato darteeda ku imaaday waxaan u sheegaynaa waddankan waa waddankiinni ama soomaaliya nabad ha noqoto ama ayay noqonin nin walba akhyaarkiisa ku joogaya qabiil kastaba noqo waana sheegnaa mar kastaba madaxweynaha kenyana wuu u sheegay madaxda soomaalida war kenya kenya kenya ku heesine bal ii sheegaa waddan jiiraan ee soomaaliya leeh oo sidii kenya soomaalida ugu listay lama sheegi karaa hooyoy ma jirtaa marka anaga sidaa baan wadaynaa oo ugu dambaystii kastoo afka ingiriiska af soo halkii af ingiriiskaan ku hadlay maxaa yeele waxaanala joogaa